halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska africa iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca sagaalka bisha maarch sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan daandure
magacayga waxaa la dhahaa deeqo khaliif warsame aad baan maanta u faraxsanahay la'anna wiilkaygu waa cunug yar waa sagaaliyo toban jir fuyujarkiisana inuu ku ciyaaro oo meelahaas uu galgalo anigu maaragta mana rabin xabis inuu galona raalli kamaan ahayn hadduu sameeyeyna hadda alxamdulilah bannaanku jooga ilaahay baa mahad iskale waan ilaahay u mahadcelinaynaa aad baana maanta maaragtay farxadeedu u- u sarraysaa taasina waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo ka hadlaysa wiilkeeda khaalid cabduqaadir oo shalaytuu laga sii daayay xabsi ku yaala gobolka minnesota wiilkaasi oo lagu eedeeyey inuu u hanjabay hay-adda f b i-da maraykanka waraysi ayaan idinkaga haynaa wiilkaasi iyo waalidiintiisaba qodobada kale aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka hadashay duqayntii ay diyaaradaha maraykanku ku qaadeen ururka al-shabaab waxaa kaloon idin haynaa midowda yurub iyo turkiga oo ka wada hadlayay sidii loo xakamayn lahaa qulqulka muhaajiriinta qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
wadahadallo siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda syriya iyo mucaaradka ayaa la filayaa in maanta oo arbacaah ay bilowdaan inkastoo qaar badan oo door muhiim ah wadahadalladaasi ku yeelan doono ay ka maqnaan doonaan shirka ergeyga qaramada midoobey ugu qaabilsan syriya stephen mistura iyo kooxdiisa ayaa waxaa diyaar u yihiin in magaalada geneva ay ku qaabilaan ka qaybgalayaasha sida ay ku warartay afhayeenka ergeyga jesse jehen afeenku waxay sheegtay in qaar ka tirsan ka qaybgalayaasha aanay iman doonin shirka ilaa iyo saddex iyo tobanka ama afar iyo tobanka bishan dowladda ayaa waxa ay sheegtay waa dowladda syriya ee in wadahadalladaasi aanay kusoo biiri doonin ilaa iyo goor dambe laga gaarayo hogaamiyeyaasha midowda yurub ayaa salaasadii shalayto sheegay inay gaadheen heshiis laga yaabo in kumanaan qaxoonti ah midowda yurub laga soo celiyo lana keeno dalka turkiga waxaanay sheegeen in kalsooni fiican ay ku qabaan in heshiis buuxa laga gaadhi doono shirmadaxeedka toddobaadka dambe lagu wada inuu qabsoomo dhowr bilood oo laysku maandhaafsanaa iyo weliba muran u dhexeeya xubnaha siddeed iyo labaatanka waddan ee midowda yurub ayaa ugu dambayntii hogaamiyeyaasha ay tegeen dalkaasi turkiga waxaana la sheegay inay la gaadheen heshiis dhigaya in dalkaasi la siiyo lacag uu ku gargaaro qaxootiga waxaa kale oo heshiiska ku jirta in dalka turkiga loo fududeeyo fiisayaasha yurub iyo weliba in la dejiyo wadahadallada turkiga uu kaga mid noqon doono dalalka midowda yurub
isbahaysiga mucaaradka ee dalka niger ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadii shalay ahayd in uu ka baxayo doorashada madaxtinimada ee kama dambaysta ah iyadoo nidaamkana uu ku tilmaamay mid cadaalad darro ah isbahayga- isbahaysigaasi copa ayaa waxa uu dhaleeceeyey natiijooyinka wareega koowaad ee uu ku guulaystay madaxweyne maxamedo isawfo isbahaysiga mucaaradka ee copa waxa uu sheegay in musharaxooda hama amadu aanu ka qaybgeli doonin wareegga labaad ee doorashada oo la filayo inay dhacdo labaatanka bishan maarch laakiin uu ballan qaaday in uu sii wadi doono ka shaqayntiisa ah in isafo aanu mar saddexaad guulaysan isafuuh ayaa bishii lasoo dhaafay waxa uu ku adkaaday wareeggii hore ee doorashada codhan afartan iyo siddeed boqolkiiba
subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa ee halka aad kala socotaan warkaasi waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington xabsi ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa shalayta laga sii daayey wiil soomaaliya oo lagu magacaabo khaalid cabdiqaadir oo hore loogu eedeeyey inuu hanjabaad u fidiyey hay-adda baadhista dembiyada maraykanka ee f b i khaalid ayaa maxkamadda ka hor qirtay inuu galay dembiyadaasi lagu soo eedeeyey wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa markii wiilkaasi la soo daayey waraysi la yeeshay wiilka laftiisa iyo labadiisa waalid waxaana ugu horeyn hadalka ku hormartay maamada dhashay anidhahdee waxaa hadalka ku hormaraya khaalid cabdiqaadir oo ah wiilka xabsiga ka soo baxay waxaa dareemayaa farxad family free ahay Um, noloshayga waa bedelayaa waxaa aad u faraxsanahay looyarkayga iyo familigayga oo geeskaysa istaagnaayeen the whole time hoos waxaa bartay inta gudaha ku jiray waxaa true friends are oo gees kula joogaan no matter what it is waxaad iga warantaa ee, hadda waxaa la xukumay in saddex sano lagula socon doono xaaladaada oo lagu tijaabin doono saddexda sanee soo socota ma isleedahay waad ilaalin kartaa xukunkan lagu soo saaray waxaa dhahaya waa ilaalin karaa three years waxna ma aha because saddex months meel qol mugdi ku jiray three years waxa waaye oo banaanka jooga waa nicmada ilaahay so waa samayn karaa Ee, marka ee, maxaad u sheegaysaa dhallinyarada kula midka ah Ee, labaatan daqiiqo waxay meel ku qoreen xabsigu weynka.
waxaa la dhahay lahaa booliiskii iyo federaalkii iyo waxaas kuwa la ciyaarmaa haddii rabaan uu kusoo qabsanaya nomaal warays waxaan dhahi lahaa noloshiina bedela guulashiina aada buugtiina iska akhrista shaqaysta si kooban haddaad iigu sheegto intaad xabsiga ku jirtay maxaad la kulantay oo dhibaato ama lagu geystay ama xabsiga nolosha aad ku jirta aad iga waranto intay bilood xirnayd intaa noo sheega ani hal dhibaataan oo ani ah, qof nin axaya ba dhibaatayaal kale waa arkay oo dad ku dhacay dad la dilay oo dad la dhintay waxaas waa arkay nolol maaha meesha gudaha Ha, waxaa noo sheegaa ka fogaada xabsi maxaad qorsheynaysaa noloshaada inaad samayso wixii hadda ka dambeeya iskuulkayga shaqadayda iyo noloshayda oo fiicna I- ii waran hooy adigu sideed u- ee, magacaaga saddexan marka hore ii sheeg sideed u arkaysaa wiilkaaga maanta inuu xabsiga ka soo baxo aniga magacayga waxaa la dhahaa deeqa khaliif warsame Een, aad baan maanta u faraxsanahay Yuna- een, mana malayn karti macnaha farxadda aan maanta qabo la-anna wiilkaygu waa cunug yar waa sagaal iyo toban jir Een, futurekiisana inuu ku ciyaaro oo meelahaas uu galgalo anigu maaragtay mana rabin xabis inuu galona raalli kamaan ahayn Een, hadduu sameeyeyna hadda alxamdulilah bannaanku jooga ilaahay baa mahad iskale waan ilaahay u mahad celinaynaa aad baana maanta maaragtay farxaddeedu u- u sarraysaa aad baad u maadsanta shukran maadaama maanta wiilkaaga la soo daayey oo xabsigii ka soo baxay ee, bal marka hore dareenkaaga si kooban haddaad iga waranto aad baan u faraxsanahay dareenkayga haddii aad i weydiisid Ee, waa gartay Ee, aadam waxaa jirta in ee, wiilkaaga muddo ee, saddex sano ah lagaa rabo in ee, lala socdo oo aad mataqaanaa ee, xaaladiisa iyo waxyaabo fara badanna la xukumay inaanu samayn karin Ee, dadka qaarna ay leeyihin waxyaabahaasi way adag tahay in siday tahay ee, loo meel mariyo Ee, maxaa ku qorshaysan wallaahi aniga horta tan koobaad sida loo xukumay wax dhiba uma arko sababtoo ah dee waxay ka fiican tahay wixii lagu haystay in la xukumo aad bay u fiican tahay tan labaad in sidan loo xukumo oo al- yacni asaguna uu arko khatarta meesha taalla ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeedna aragtaa khatarta meesha taalla waa wax maaragtay dadka oo dhan inay ogaadaan aad ugu fiican weeye marka anigu waxaan u arkaa sida loo xukumay Ee, inkastoo dowladdu tiri wax dembiya kuma hayno haddana ay sidaa u xukuntay anigu aad baan ugu faraxsanahay Ee, saddex sanaa la geliyey in mataqaanaa aanu bimatalan internetka oo kale ee, waxyaabaha qaar aanu samayn karin meelaha qaar aanu tegi karin xaaladiis aad loola socon doono haddii ee, saddexdaas sano waxyaabaha la yidhi ha samayn mid ka mida uu sameeyeen inuu xabsiga kusoo noqon karo maxaa tallaabaad qaadee si arrintaa aysan u dhicin anigu waxaan tillaabada qaadayaa kolley horta inaan la taliyo kow in wixii dowladdu ka reebtayna aan idhaahda ha taabanin ee wakhtigiisana inaan ilaaliya qaaliga ah jaamacaddiisii inuu dhigto iskuulkiisii inuu ku noqdo ee, shaqadiisii inuu ku noqdo ee, masaajiddiisii iyo communitigiisiina si fiican ugu noqdo waxa khatartaa asagu la kulmayna inuu ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeed au yidhaahdo ka dheeraada marka anigu waxaan kula talinayaa inuu ka dheeraado wixii khatara oo meesha yaalla waxaan kaloo kula talinayaa inuu asaga iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo badan ee magaalada riis eh, macno la'aanta loogu haysta labaduba inay ka dheeraadaan waxyaalaha lagu haysto sababtoo ah cadowgu aad buu u badan yahay meesha joogaa Ee, su-aal haddaan ku weydiiyo guud ee, wiilkaaga dembiga loo soo xiray wuxuu ahaa ee, in uu u hanjabay ee, hay-adaha amniga f b i-da waxyaabaha la isweydiinaya waxay tahay dhallinyarada soomaalidu ee, marar badan waxyaabo aanan ogeyn oo dhib weyn uu ka soo gaarayo ayay faraha la galaan taasi oo mararka qaar keenaysa in la xiro waxyaabaa noocaas waalidiinta soomaaliyeed ee ilmaha kuwaagoo kalaa haysta ee dhibaatada noocaa ku dhici kara maxaad ku dhihi lahayd runtii arrintaas kulliga iyo dhammaan xanuun bay nagu haysaa haddaan nahay shacbiga soomaaliyeed ama maraykan ku nool ama wadanka gudihiisa aan ku noolayn soomaaliya dhib xanuun badan bay nagu haysaa qof kastoo ilmo dhalay iyo qofaan ilmo dhalin oo soomaaliyaba xanuun badan bay ku haysaa waalidiinta anigu aan ugu horeeyo ilmaha dhalay waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay ilmaha aada ula socdaan ilmaha ilaaliyaan waxyaalaha ay samaynayaan iyo waxyaalaha ay maaragtay lagu eedaynayana oo communitiga lagu haysta ama shacabka soomaaliyeed lagu haystana inay ka dheeraadaan taa waa kula talinaya waxaan kaloo kula talinayaa waalidiintu inay ogaadaan midkii aan ogeyn iyo midkii ogba khatar badan ina haysato tan labaad dadka shacabka ah ee soomaaliyada maraykanka ku nool dhammaantii waxaan kula talinayaa inay midnimo muujiyaan oo isku duubmoodaan anigu maantay macnahaygu ma ahan toban kaloo soomaaliya xiran xanuunkii sidii buu ii hayaa dhibaatadii sidii bay ii haysaa sababtoo kuwaa xiran waa ilmahaygii weeyey waa kuwaan ogaa hooyadood markii la guursaday waa kuwaan ogaa markay dhasheen waa kuwaan ogaa markay qur-aanka bilaabeen waa kuwaan ogaa markay jaamacadaha wada bilaabeen marka kan iyo ayagu isku xanuun bay igu wada hayaan ayagana waxaan rajaynayaa in la soo daayo laakiin kala qaybsanaan badan baa communitiga haysata soomaaliyeed ama shacbiga soomaaliyeed ee wadamada qurmaha ku nool waxaa ka mida labaatan qaybood bay u qaybaysan yihiin qolo walba qolada kale waxaa laleeyahay hebel adiga cunugaagu dhiilkaan u qaatay ha yeelin adiga hebel dowladda u shaqeeya ha yeelin waxaasoo dhan waa waxa annagana laku kala qaybinayo marka waxaana laku kala qaybinaya intaan ku kala tagno inaan annagu midowno oo danteenna ka shaqaysanno ayaan waalidiintao dhan u kala talinaya kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed oo ah aabbaha dhalay wiil soomaaliya lagu magacaabo khaalid cabdiqaadir aadan oo khaalid aadan cabdiqaadir oo laga sii daayay shalayto xabsi ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad si toosa uga dhegeysanaysaan washington xafiiska batagonka ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeyn xagga cirka ah oo ay ku qaadeen al-shabaab maalintii sabtidii ay ku dileen boqol iyo konton mintidiina dadka arrimaha falanqeeya ayaa waxay sheegayaan in arrintaasi ay dhabarjab xoog leh ay ku tahay al-shabaab haddaba warbixin ayaa arrintaasi waxaa ka diyaariyey maxamed yuusuf waxaa soo jeedinaysaa zahre cidla nuur mahadsaned ibraahim waraysi v o eda siiyey afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa'uud aweys ayuu ku sheegay inay soo dhoweynayaan duqaynta cirka ah waxaana uu sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya lagu wargeliyey duqayntaasi islamarkaana ay isdhaafsanayeen xogaha dhinaca sirdoonka
We think that this was a significant victory not only for Somalia, but also for the entire region as we face the same challenges in the war. against waxaanu terror.
filaynaa in tani aanay ahayn oo keliya guul weyn oo u soo hoyatay soomaaliya balse ay tahay mid gobolka oo dhan u soo hoyatay mar haddii aanu wada wada waajahayno caqabadaha dagaalka ka dhanka ah argagixisada weerarkani waxa uu ahaa weerar abaabulan oo ciidamada soomaaliyana ay la wadaagayeen kuwa kale ee maraykanka meelaha ay gaarka isha loogu hayeyna halkaasi ayay ahayd xerada tababarada ee la bartilmaameedsaday ayaa boqol iyo sida- sagaashan kilomitir waqooyiga ka xigtay magaalada muqdisho afhayeenka bentagonka maraykanka kabtan jeff davis ayaa sheegay in maraykanku uu ka warhayey in dagaalyahanadu ay doonayeen in ay ka baxaan xeradaasi halis muuqatana ay ku ahaayeen xoogaga midowda afrika iyo la taliyayaasha militariga ee maraykanka ee ku sugan soomaaliya afhayeenka al-shabaab abu muscab ayaa isagu qirtay weerarka dhinaca cirka laakiin wuxuu sheegay in tirada dhimashada la buunbuuniyey oo aanay tiradu intaasi ahayn amaanay sidaasi u badnayn waxaana uu sheegay in al-shabaab boqol dagaalyahanihi aanay ka dhiman yan stibier oo madax ka ah shirkad qaabilsan ammaanka oo la yidhaahdo mosencon oo saldhigoodu yahay magaalada berlin ee dalka talyaaniga ayaa waxaa magaalada berlin aan idhaahda eh ayaa arrimaha ammaanka falanqeeya waxaanu yidhi Uh, usually, as Shabab, historically speaking, has always spread out its troops uh, very well. So, al-shabaab ayaa mintidiintooda ku kala firdhiya meelo badan haddii eh, mararka qaar iyaga oo sidan meel u wada jooga ay weerar u qabsado taasi waa qalad istaraatiijiyadeed oo aanay mar damba ku noqon karin shan iyo tobankii bishii janawari ee lasoo dhaafay ayuu ururka al-shabaab weerar ku qaaday xere ay leeyihiin ciidamada kenya oo ka tirsan amisom oo ku sugan soomaaliya taasi oo ku taala deegaanka ceelcadde kadibna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bishii feebruari ay naga tagtay sheegay in ciidamada kenya ka dhintay tiradoodu ay ahayd ku dhowaad laba boqol oo askari oo naftooda ku waayay weerarkaasi balse saraakiilu hadashay kenya ayaa sheegay in tiradu aanay intaasi ahayn oo dafiray tiradaasi uu sheegay madaxweyne xasan sheekh ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa dagaal kula jiray al-shabaab tan iyo sanadkii labadii kun iyo toddobadii waxaanay haatan amisom leedahay ilaa labayo labaatan kun oo askari oo caawinaya dowladda federaalka ee soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay aada iyo aad aad umahadsantahay zaare ilo nuur ayay ahayd taasi oo soo jeedinaysay warbixintii waryaheena maxamed yuusuf
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington midowda yurub iyo dalalka turkiga iyo dalka turkiga ayaa u muuqda in ay gaadhaan heshiis lagu lafagurayo qulqulka dadka muhaajiriinta ah ee u tallaabaya dalka greega waxaana la filayaa in faahfaahinta heshiiskaasi lagu soo gebagabeeyo kulan dambe oo ay yeelan doonaan muhaajiriinta ayaa iyaga halis weyn ku haya wadamada yurub henry richwell oo v o eda ka tirsan ayaa warbixintan london ka soo diray ibraahim xasan daanduray ayaa soo koobaya kadib kulankii brussels ayaa madaxa golaha midowda yurub donald tusk waxa uu shaaca ka qaaday in maalmihii muhaajiriinta aan caadiga ahayn ay dhammaadeen kusoo burqashadii muhaajiriinta sharci darrada ee galbeedka balkans ayaa hadda dhammaatay si loo fududeeyo isbeddelkan ayaan ku heshiinay in gariiga la caawino islamarkaasina la gaarsiiyo gargaar aadminimo oo aad u ballaaran dib ayaa waxaa loo soo celinayaa muhaajiriinta gariiga kaga imaanaya dalka turkiga dalka turkiga ayaa waxa uu ka doonayaa yurub inay aqbalaan in aqoonsi rasmiga oo qaxootinimo lagu siiyo dhulkeeda muwaadin kasta oo siriya u dhashay iyadoo codsiyada dadka jinsiyadaha kalena arrimahooda kiiskiis loo oogi doono waa kan ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davutogulu isbeddelkan awgiis ayaa dhabtii ujeedkeennu waxauu yahay in la hor istaago dadka sida sharci darrada ah dadka u soo tahriibinaya lana niyad jabiyo socdaalka sharci darrada ah si gacan loo siiyo dadka doonaya inay socdaal sharciga ay ku yimaadaan yurub iyo qaab wanaagsan kumanaan muhaajiriina ayaa haatan ku xandhiman xadka dalalka griiga iyo macedonia kadib markii dalalka balkanska ay xidheen dariiqii lasoo mari jiray ee dhanka waqooyi iyadoo qaar badan oo ka mida muhaajiriintaasina aanay hubin halka ay u dhaqaaqi doonaan cali john waa magangelidoon u dhashay dalka afghanistan hadda ma aqaad sababtu waxay tahay haddii ay dhahaan turkigaad aade waa aada waa ii dhaantaa sidan waayo haddaan sii wado safarkayga waa inaan lacag badan siiyaa qofka isii tahriibinaya dalka turkiga ayaa aqbalaadda muhaajiriinta dib loogu soo celinayo waxa uu weydiistay in beddelkeeda la labalaabo gargaarka eu oo lagu caawinayo dalkaasi inuu kula tacaalo shiddada haysata lana gaarsiiyo in ka badan lix bilyan oo dollar dalka turkiga ayaa waxa uu doonayaa oo kale safarada dalkugalka ee xurta iyo in eu ay dedejiso wadahadlada dalkaasi uu ugu biirayo midowda yurub maraakiibta dagaalka ee britain ayaa ku biiray dhowr maraakiib oo ay leeyihiin dalalka yurub ee horseedka ay ka yihiin kuwa nato ee ilaalada ka haya badda ejianka ee u dhexaysa turkiga iyo jazaa'irka greega laakiin gore vangulek waxa ay ka tirsan tahay amnesty international waddada keliya ee aan ku jooji karno dadka sharci darrada adduumanka dadka ugu soo rarayo ayaa ah in dadka qaxootiga ay helaan siyaabo kaleeto oo ay ku tagaan yurub hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa idna ulac ka muujisay hindisaha
ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda henry richwell uu noo soo diray
soomaalida degan dalkaasi masar ayaa waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin xagga nolosha kadib markii uu sarekac uu ku yimid qiimaha lagu sarfo dollarka maraykanka wariyaheena xuseen sahnuuni ayaa noo faahfaahinaya arrintaasi jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkani ayaa ii sheegay in noloshooda saameyn weyn uu ku yeeshay sar uu kaca ku yimid qiimaha sarifka dollarka maraykanka ee waddankani sida ay sheegayaan warbaahinta gudaha ee dalkani maalmihii ugu dambeeyey boqolka dollar ayaa lagu sarrifayay kungani oo lacagta masaarida ah taasoo noqonaysa sare u kac ku yimid qiimaha doolarka tii ugu saraysay inta la ogyahay taariikhda waddankani dadka soomaalida oo ka mid ah ajaanibta ku nool waddankani ayaa ii xaqiijiyey isbeddelka ku yimid sarifka doolarka maraykanka inuu ku sababay dhibaato xagga nolosha ah qaar ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool magaaladan qaahira gaar ahaan xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in waxyaabo badan qiimahooda uu sare u kacay sida kirada guryaha cuntada iyo adeegyada kale ee nolosha magacayga waa cabdiqaadir faarax xirsi ayaanle waa markii ugu horreysay oo taariikhda oo halka doorar uu gaaro toban geni ama boqolka doorar oo lagu sarrifaha kun geni ka soomaalihaan wuxuu noo saameeyey guryihiiba ayaa waxa kor u kacay kiradii macishadii baa kacday lacagtii baabuurta lagu raacay baa kacday aad buu u saameynaya soomaalia soomaalida waxay u badan yihiin dad lasoo bilo oo meesha bil ku qaata marka qofkii boqol doorar qaadanayay kuma filnaanayso qofkii konton doorar ama boqol konton doorar qaadanaya kuma filnaanayso marka waana markii ugu horreysay oo dhaqaala dhaqaalaha uu aad u hoos dhaco ee nolosha kor kacdo soomaaliyana aad buu saameeyey gabahaan ajnabi xataa doolarkiiba aad loo waayey oo bangiyada xataa marka qofka uu tago waxaa lasoo siinaya lacag ganaya lacagta masaarida ayaa lasoo siinaya xataa yacni dowladdii baa xakamin weya doolarka marka taasaa keentay in dadka ay qaataan lacagta ganiga magacaygu waa firdowse maxamed cali lacagta doolarka intii kolley aniga aan jooga beledkan weligay ma arkin qiime intaas leeg asagoo sare ugu kaca maalmahan oo dhan wuu soo socday ayaamahan oo dhan balse hadda unbay waxay wuxuu noqday saa'id oo hawada ayuu u kacay mar aan la filaynin wuxuu gaaray kungeni waana lacag aada u badan marka la fiiriyo laakiin qiimo ahaan haddii la fiiriyo ma aha lacag qiimo leh markii maciishadii kacdo wax walba qaaliyoobaan wax kasta marka annaga haddaan nahay dadkan ku nool maxay kasuga nolosha biilka qaata dibadda lacagaha looga soo diraayo naguma filna nolosha sidii hore ma aha hooyo meesha ku haysata caruur yaryar marka noloshii caruurtii baahidoodii caanihii waxyaabihii u baahnaayeen waxa dhan waxay noqdeen wax qaali ah lacagtiina ma kaafinayso dhibaato badanaan kala kulanay cabdiqaadir nuur axmed ismaan wallaahi lacagtu qaaliyooda doolarka qaaliyoowey dhibaato weyn ayay nagu tahay maadaama maciishadana ay kor u kacayso guryihii waa nagula qaaliyeeyey maciishadana waa qaali marka dhibaato weyna waa aragnaa taas haddaanan ummadda soomaaliyeed ee ku nool qaahiro hadda afar boqol doolar shan boqol doolar dib si xataa magu filin lacagta waay boon shacmeet waay waxna ma tarayso marka dhibaato weyn aan ku qabnaa ilaahay hanoo maciino waxa u laaban meel u laaban maysano daadaanan jaalida ku nool magaalada qaahiro dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkani oo lagu qiyaaso in ka badan afar kun oo qof ayaa isugu jira arday qaxooti iyo soomaali dib ugu soo laabatay dalalka reer galbeedka dadkan ayaa inta badan lacagaha ay ku nool yihiin ka hela eheladooda ku nool dalalka reer yurub iyo waqooyiga ameerika marka laga reebo dadka qaxootiga ah oo ayagu la daalaadhaca noloshooda kuwaasoo taageero xagga dhaqaalaha ka qaata hay-adaha kaalmeeya dadka qaxootiga ah arrimahan ayaa imaanaya xili dalkani masar ay ka jiraan qalalaaso dhinaca dhaqaalaha ah tan iyo markii diyaarad ruushka laga lahaa ay ku soo dhacday gacanka siinaaya bishii oktoobar ee sanadkii hore taasoo sababtay inta badan dalxiisayaasha reer galbeedka inaysan imaan waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad nagala socotaan waa v o a washington dhinacii heesaha ayaenu goordhow ku wada nasan doonaa hase ahaatee ibraahim daanduray balanka codsado mid ka mid a qodobadii wararka
mahadsani zahra wadahadallo siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda syriya iyo mucaaradka ayaa la filayaa in maantu arbaca ay bilowdaan inkastoo qaar badan oo door muhiima ku leh wadahadalkaasi shirka aan imaan doonin ergey qaramada midoobey ugu qaabilsan dalkaasi syriya stephen mistura iyo kooxdiisa ayaa diyaar u ah in magaalada geneva ay ku soo dhoweeyaan ka qaybgalayaasha sida ay ku warantay afhayeenka ergeyga jesse jenin afhayeenka ah ayaa waxa ay sheegtay in qaar ka tirsan ka qaybgalayaasha aanay iman doonin ilaa iyo saddex iyo tobanka ilaa afar iyo tobanka bishan isbahaysiga mucaaradka ee dalkaasi nigerna waxa uu ku dhawaaqay talaadii shalay ahayd in uu ka baxayo doorashada madaxtinimada ee kama dambaysta ah ee dalkaasi iyadoo nidaamka uu ku tilmaamay mid cadaalad daraa isbahaysiga copa ayaa waxa uu dhaleeceeyey natiijooyinkii wareeggii koowaad ee uu ku guulaystay madaxweyne maxamedu isufu isbahaysiga mucaaradka ee cuba ayaa waxauu sheegay in musharaxooda xama axmedu aanu ka qaybgeli doonin wareegga labaad ee doorashada oo dhici doonta labaatanka bishan maarj aad baad u mahadsan tahay ibraahim oo haatanaa codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
abaalkaada weligii ma iloobayo qalbigaad ku abuuratay
codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaanu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal intaaynu mar kale kulmayno waa ibraahim xasan daanduray iyo zahra ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
dhibka ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhurtay ballanta ila ofisay amaanada dhurtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runii ugu adaanibka ku jeclahay ugu runii ugu adaanibka ku jeclahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.